بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
سورة المنافقون وهي سورة مدنية سورة المنافقون waa suura madaniya waa qur-aankii soo degay nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam markuu hijrooday oo madiine u hijrooday kadib sida magaceeduba yahay waxay ka hadlaydaa munaafiqiin sababtoo ah waktigii maka la joogay munaafiq ma jirin waktigii maka la joogay munaafiq wax la ydhaha ma jirin ma jirin dadka waxa weeyaan moogtahay munaafiq wuxuu soo baxaa markii awood muslim jirto markaasuu soo baxaa laakiin haddii meesha waxa weeyaan haddii kufriguba sayid yahay qofkii qalbiga kufriguba jiray kufrigiisu muujisan ilaa kufrigiiyaa xoog gale marka waktigii mako gaalada xoog badneed dadka mu'miniinta ahaa dhibaatada iyo cadaadisku haysta saas darteeda ma jirin qof afkana iimaan ka sheegta qalbigana kufri qarsada maxaa kufri xaa loo qarinaa isagaaba marka xoog leh sidaasay ahayd laakiin markii nabiga sal allahu alay slam madiine yimid oo madiine dadkii joogay dad badanoo ka midu ay islaameen oo in badanoo weliba carabtii joogtay ee ows iyo khasraj ay islaameen badankoodii qaar ka mid ahaa weliba dad magac lena ahaa waxa weeyaan waxay arkeen inaysan kula noolaa karin madiino kufrigoodii si marka naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda ay u badbaadsadaan ayay muujisteen islaamnimo ayagoon qalbiga alle ka rumayn oo kufaar ka ah ayagoo kufaar ah ayay carabka ka muujisteen taas marka ilaahay weynaa subxaana wa tacaala cadow weyn weeye ilaahay weynaa marka si weyn unooga warrama arrintaas taasa ilaahay si weyn uga warrama maxaa la cadow weyn kuwaas cadow weyn weeye markaasa ilaahay weyna fadeexadooda caddeeyey sifaaddoodana caddeeyey si looga digtoonaado sababto ah waa cadow daakhili ah ama cadow gudaha ku jiro weeye oo makriga iyo sirqoolka iyo dhibka ay u geysanayaan muslimiinta cadowga khaarijiga intuu geysaa waa ka daranta waa ka daranta saas darteeda ayaa rabbulcaalamiin aad u faahfaahiyey sifaaddooda si aan loogu dagmin waxa weyn ayaguna ay u gambadaan oysan isku dhihin war laydin kama hayo ilahi wuxuu uhi subxaana idaa jaa'aka markay kuu yimaadaan nabiyow almunaafiquuna uurka gaallada qaaluu waxay yidhaahdaan nashhadu waxaan ka marakacaynaa innaka adiga la rasuulullah rasuulka ilaahayo xaqa aha inaad tahay wallaahu alle yaclamu waa og yahay innaka adiga la rasuuluhu rasuulkiisi inaad tahay wallaahu alle yashhadu wuxuu ka marakacaa ina almunaafiqiina uurka gaallada la kaadibuuna beenaalayaal inay yihiin ittakhaduu waxay ka yeesheen aymaanahum dhaaryaalkooda junnatan gashaan fasaduu way jeediyeen can sabiiliillaah jidkii allay dadka ka jeediyeen innahum munaafiqiinta saa'a waxaa xumaaday maa yacmaluuna waxa ay samaynayaan almakhsuusu bidemmi xumaan iyo balaayana waxaa lagu gaar yeelaa nifaaquhum waa nifaaqooda daalika camalka xuma lagu sheegaa haabitun wuxuu ku sugnaaday biannahum bisababi annahum ayaga aamanuu way rumeeyeen bilisaani carabka uma kafaruu way gaaloobeen xagga qalbiga fadubica waa la xidhay calaa quluubihim qalbiyaalkooda fa hum ayaga laa yafqahuuna xaq iyo baadil kala garamayaan waidaa ra'aytahum munaafiqiinta markaad aragto tucjibuka waxaa ku yaad gelinaysaa ajsaamuhum jirkooda quruxdooda iyo waaweynankooda iyo intay jeejeedaan wain yaquuluu hadday hadlaanna tasmac waad u dheg raaricin liqowlihim hadalkooda fasaahada iyo aftahnimada kaannahum xaalo ay la mid yihiin ayaad warkooda dhegaysaneen khushubun qoryo qoryahaasoo musannadatun la tiirtiiriyey yaxsabuuna waxay u malaynayaan kulla sayxatin qaylo dhammaantees waaqicatun mid dhacday calayhim dushooda ku dhacday u malaynayaan hum ayaga keligood aa alcaduwu cadow ah ee cadow kale ma jiro faxdarhum ka digtoonow nabiga suubanow qaatalahumullah lacnad allaha ku dilo annaa sideebaa yu'fakuuna xaqa looga leexiya waa wax la yaab leh ilaahi weynaa subxaana wa tacala wuxuu nooga warramin munaafiqiinta markay nabiga u yimaadaan sala allahu calayh wasalama inay afka iimaan uga hadli jireen ayadoo waxa weeyaan baatinka iyo qalbiga aysan sidaas ahayne kufri uga jiro ilahi wuxuu idhi subxaana idaa jaa'aka markay kuu yimaadaan nabiyow almunaafiquuna uurka gaallada kuwa kufri caloolaadka qabee qalbiga waxa weeyaan xaqa ka diidan qaaluu waxay yidhaahdaan nashhaduu waxaan ka markhaati kacaynaa shahaadada waxaa la yidhaahdaa aslu shahaada waxaa la yidhaahdaa in carabka iyo qalbiga ay iswaafaqaan in carabka iyo qalbigu ay isku waafaqaan wax carabku sheegayo saasaa la yidhaha shahaada sidaasaa la sida uu yidhi abuxayaan waxa weya an yuwaadica lisaanu اlqalba binudqi waxa weeyaan waxa uu ku hadlaya carabku inuu qalbigu ku waafaqsan yahay shahaada la yidhahda saasaa la yidhah an yuwaadica lisaanu alqalba waa in carabku uu waafaqo qalbiga oo waxa uu ku dhawaaqayo ku waafaqo waxa uu ku dhawaaqayo uu ku waafaqo sidaas ayaa la yidhahda marka waxay leeyihiin waxaan markhaati ka nahay oo qalbigana ka qiran nahay carabkana uga dhawaaqaynaa dadka kalena ogeysiinaynaa innaka adiga la rasuululahi rasuulka alle inaad saasay leeyihin waxaan qalbiga ka qiran nahay carabkana uga dhawaaqaynaa oon ummadda ogeysiinaynaa oon qeyrkeen ogeysiinaynaa waxa weeye in aad rasuulka alle tahay saasay leeyihin qalbigan ka qiran nahay waan aaminsannahay carabkan kaga dhawaaqaynaa dadka kalena waa nagaas markhaatigii maqashiinayna u sheegayna idaa jaa'aka markay kuu yimaadaan almunaafiquuna uurka gaallada qaaluu waxay yidhaahdaan nashhadu waxaan ka markhaati kacaynaa oo qalbigana ka qiran nahay carabkana uga dhawaaqaynaa innaka adiga la rasuululahi rasuulka alle inaad tahay wallaahu alle ilaahay wuxuu yidhi subxaana wallaahu alle yaclamu waa og yahay innaka adiga la rasuuluhu rasuulkiisa inaad inaad rasuulkii alle tahay alle waa ogyahay ayaga la weydiinma munaafiq markhaati loogama baahno oo siduu yidhi cabdiraxmaan naasir sicdi taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan wuxuu yidhi macnaha waxa weeye munaafiq rasuulka risaaladiisa inuu qilo loogama baahno asaga markhaati cidna ta'yiid kama rabto lafihiisa meel hageeda naara ka badbaadi ta'yiid cid ka rabta ma lahuyo soo ma jeedid allaa og markhaatina isagaa ku filan wallaahu alle yashhadu wuxuu markhaati ka yahay ina almunaafiqiina uurka gaallada lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin hadde waxaa la yaab leh warkaan ay sheegeen ma beena fiiri waxay yidhaahdeen markhaati waxaan ka nahay inaad rasuulka ilaahay ilaahay wuxuu yidhi ilaahay markhaati wuxuu ka yahay inaad been sheegayda haye ma beena waa inaan runta iyo beenta aan kala garanno marka hore waxaa la yidhaha horta run waxaa la yidhaahdaa mudaab run waxaa la yidhaha mudaabaqatu lkhabari lilwaaqici waxa weeyaan warka la sheegayaa xaqiiqada jirta waa inuu waafaqo xaqiiqada jirta inuu warka aad sheegaydaa waafaqaa run la yidhahdo beentuna waa taas cagsigeed oo waxa weeyaan cadamulmudaabaqa wey warka aad sheegayda iyo xaqiiqada jirtaa haddaysan iswaafaqsanayn beenaa la yidhahda hadday iswaafaqsan yihiin runa la yidhahda marka sidqi waxa weeye mudaabaqatu lkhabari lilwaaqici kadibkuna waxa weeyaan cadamu mudaabaqati soo ma jeedi haddaba warka ay sheegeen xaqiiqada ma waafaqsan yihin waxay yidhaahdeen shahaadada waxaa nidhi waa in qalbiga iyo carabku arrinka lagu dhawaaqa isu waafaqsan yihiin waxay yidhahdeen waxaan qalbiga ka rumaysana carabkana uga dhawaaqayna dadka kalena ogaysaynaynaa inaad rasuulka alle tahay haddaba marka qalbiga arrintaas ma ka rumaysan yihin kama rumaysna beenaalaya beenaad sheegaydaan way qalbiga kama rumaysnidine beenaad sheegaydaan wey soo ma jeedi ilaa qalbiga kama rumaysna warka ay sheegeen waaqica miyuu waafaqsanyi ma waafaqsana ilaa waxay yidhahdeen waxaan qalbiga ka rumaysanna oon afka ka sheegaynaa oo qalbigeenni warka carabkeennu isku waafaqsan yahay inaad rasuulka alle tahay markaasu alla yidhi horta rasuulku rasuulka alla waaye xagga dhigtaas murqaati munaafiq loogama baahneen amaa idinka beenaad sheegaydaan isma waafaqsan carabkiina qalbigiinuba sax wey ma beenaad sheegaydaanoo carabkiina iyo qalbigiinu isma waafaqsana marka waxa lagu beeninaa waa qalbiga iyo carabka isku waafaqsan arrinta aan sheegayno taasaa lagu beenina waxaa la leeya iskuma waafaqsana carabka kaliya aad ka sheegaydaan markaa sawaab wey sawaab wey ilaa wuxuu yihi subxaana wallaahu alle yashadu markhaati wuxuu ka yahay ina almunaafiqiina uurka gaallada la kaadibuuna beenaalayaal inay sheegayaan oo warka ay sheegayaan aan qalbigu waafaqsanay ittakhaduu maxay u sheegayaan marka maxaa ku kallifaya inay ku dhawaaqaan tawxiidka maadaama aysan rumaysnayn ilaaha nooga warramay ilaah wuxuu idhi subxaana ittakhaduu waxay ka yeesheen waxay ka yeesheen oo ka samaysteen aymaanahum dhaaryaalkooda junnatan gaashaan gaashaan ay naftooda ku ilaashadaan maalkooda ku ilaashadaan carruurtooda ku ilaashadaan ilaa hadday gaalnimada qalbiga uga jirta muujiyaan ayaga waa la dila waa kufaaqa carruurta iyo ilmahana waa la qaniimaysana maalkana waa la qaniimaysana marka waa gaashaan ay ku ilaashanayaan hantidooda iyo naftooda waana ugu badbaadi adduunka waa ugu badbaadi ayadoo la og yahay oo aayado qur-aan soo degayeen oo nabigu uu og yahay qaar ka mid a sida qoraxdaas oo kale illa alla u sheegay inay munaafiqiin yihiin qaarna nabigu ma uusan ogeyn qaar uusan ogeynaa ku jira suuratu tawba inoogu imaan doontaa wa min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum magaalada madiine waxaa jooga kuwo haddee waxa weyn ku murxay munaafiqnimada oo gaamuray oodan ogeyn laakiin annagu aan naqaan ilahi annaga og laakiin qaaruu yaqiin qaar uu yiqiinay nabigu sala allahu alay slm kuwaas uu yiqiinay weligiis mana dilin maalkood maalkiisana maalkoodana ma qaadan oo wuxuu dhihi jiray nabigu sala allahu alay waslm marka la yidhaha aan dilin oo saxabadu yidhahdaan oo aayado qur-aan soo degaan oo saxaabadu yidhahdaan rasuulka alle waan dilin cadowgaan alle soo ma jeedin wuxuu dhihi jiray ummaddu ku sheekaysan mayaan maxamed asxaabtiisiiu layna ninkan waa gaal saxaabada ka mid ma laakiin dadkaas kale maxay u yaqaaneen inuu saxaabada nabiga rumayda ka mid yahy marka ku sheekaysan mayaan arrintaasu waxay u noqonaydaa dad badan inay xaqa ka cararaan marka sumcadda diinkaa fool xumaanaya ha waxaa la leeyahay war muslimiintiiba laynaya maxamed dadkii muslimkaayuu laynaya yuu badbaadina dadkii soo islaam ilaa saas uga joogsanaya sidaas daraaddeeda waxa weeyaan si aan loo tashwiihin islaamka oon xumaan iyo foolxumo looga fahmin ma dhacay sidaas hal mid kama dilin weligiis nabi maxamed sal allahu alay wasalam qaarna wuu yiqiin qaarna muuse noqon qaar waa magacyadooda u sheegay xudayfat ibnu yamaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebela ka mida mid magac magac qaarna haddii allaga sheegay inuusan ogeyn ilahi wuxuu ihi subxaana ittakhaduu waxay ka yeesheen oo ka dhigteen aymaanahum dhaaryaalkooda junnatan gaashaan fasaduu laba macnay sadda ku timaadda qur-aanka labada macnaba oo kula timaadda waxa weeyaan sadda oo laazim ah waa jeestay iyo sadda oo mucaddaa oo ah waa jeediyey hadda waa jeediyey halkaan u badan inay ku fasira mufasiriintu fasaduu way jeediyeen mafcuulkiiya maxduufa markaas annaasa dadkiiyay jeediyeen can sabiililahi jidka allay ka jeediyeen dadkii diin waddadii alle waa ka jeediyeen oo waa maxay dadkoo dhan uma wada gara karaan munaafiqiinta dadkiiyayna ku dhex jiraan dadaa waxay moodayaan inay muslimiin yihiin markaasaa afcaashooda iyo aqwaashooda lagu ta'asuraha lagu dayana ilaa dadkiiay ku dhex jiraan masaajidkiiy ku jiraan waa la tukanayaan xataa jihaadka mara badan nabiga waa u raaci jireen sala allahu alay wasalam markaasay isku dayi jireen inay dilaan weli inta la socdo oy dhihi jireen haddii laga faa'iidey karo intaas la socdo ha laga faa'iideeyo ninkaan ha looga raxay ummadda fiir jihaadkiina ula socda soo ma jeed marka gabolna meel dhex marka la maraayo waxay isleeyihiin dadku inte niya jabaha lagu kala carar meesha markaasay ciidan la jabayeen saddex boqol ee halkaas kala baxay waxay isleeyihin inta kale ha yidhahdo la marka ciidan waa la kala tegey meesha ayaa lagugu gowraci ha dayagu dhib waxaan hayn kasha ka shaqaymaya wax aan dhib hayn ka shaqaymaya marka dadkii diinta alle ka jeediyeen ilaah wuxuu idhi subxaana fasaduu way jeediyeen dadkii can sabiililahi jidka allay ka jeediyeen innahum ayaga saa'a waxaa xumaaday ma yacmaluuna maa shay ayaa xumaaday kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa samaynaya almaqsuusu bidami camalhum waxaa xumaan iyo cay lagu gaar yeelaa waa camalkooda daalika camalka xumoo la sheegaa haabitun waa sugnaaday biannahum bisababi annahum ayaga aamanuu waa rumeeyeen maxaa loola jeedaa laba qowlay mufasiriintu leeyihin ibnu jariir utabari ibnu kaiir labadaba waxa ay marayaan aayaddan waxa weeyaan waa rumeeyeen kadibay gaaloobeen markore intaba rumeeyeen ay kadib hoosoos islaamka uga baxeen markaasay daahirka ka sheeganayaan aimo kalena waxay mareen carabkay ka rumeeyeen qalbigana waa ka kufriyeen daalika arrinkaas haabitun waa sugnaaday biannahum bisababi annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen xaqa oo marka hore rumeeyeen uma kafaruu kadib ay gaaloobeen ayagoo xaqii yaqaana kadib fa dubica waa la xihay calaa quluubihim qalbiyaalkooda waa laga xihay xaq dambe inuu fahmo maxaa yaele qofka inta xaqa u caddaado kadib kas uga taga ilaahay wuxuu ku ciqaabaa ciqaabta ugu xun oo ah in xaqaad fahmi weydo mar dambe xaqu markuu kuu caddaada lagama daahe waa la raaca haddii kale ciqaabta ugu xun waa in ilaahay hanuunka kaa xiro khalaas ood adoo dhagaxa iska taagnaato fahum ayagu laa yafqahuuna fahmi maayaan xaq dambe fahmi maayaan xaq iyo baatil ma kala fahmayaan wanaag iyo iyo samaan wanaagga iyo xumaan ma kala fahmayaan ilaah wuxuu ihi subxaana waidaa ra'aytahum haddaad aragto munaafiqiintaas tucjibuka waxaa ku yaad gelinaya ajsaamuhum jirarkooda siday u qurquxoon yihiin dhirirka maasha haybadda waad la yaab wain yaquuluu hadday hadlaanna tasmac waad u dheg raaricin liqowlihim hadalkooda fasaaxada iyo aftahanimada waxaa is leedahay waxaan ayaga ahaynuna ma jiraanba kaannahum xaalo ay la mid yihiina dhegta u raaricin khushubun qoryo qoryahaasoo musanada tumeed lagu tiirtiiriyey dhirirka iyo qaabka iyo fasaaxada iyo balaayada yaxsabuuna waxay u malaynayaan xagga fulannimada kulla sayxatin qaylo kastaba waaqicatun calayh yaxsabuuna waxay u malaynayaan kulla sayxatin qaylo kasta waaqicatan mid dhacday calayhim korkooda ku dhacday saasay u malaynayaan qaylo kastoo yeerta haddii la yidhaha aayadaa soo degto waxay isleeyihin hala laayimea soo degto aayadaa soo degtay ma annagaa nala leeyahy waa munaafiqiinati waa shakina dad wax yar tiraada wuxuu ku manaad inada waa munaafiqat war munaafiqnimo laga hadli mayo aad leedahay ha maxaa yaele waa buka waa jiran yahay wax yar haddii laga hadlo wuxuu isleeyahay adaa lagu dan leey waa sida lagu yaqaan munaafiqiinta ilah wuxuu idhi subxaana hum ayaga keligooda alcaduwa cadowa cadow kale ma jiro cadow ka weyna ma jiro ayaga cadow ah atlahum ka digtoonow nabiga suubanow faxdarhum ka digtoonow qaatalahum ullahu ilaahay ha lacnado oo naxariista allaha ka fogeeyo annaa sideebaa yu'fakuun xaqa looga leexiya waa wax la yaab leh see xaqa looga leexiya iyagoo nabigii la jooga oo dhegaysanaya oo waxyigii maqlaya sababtay la hanuuni waaye allah subxana wa tacala aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل اللهم مركي لا إله منافقين تعالوا كاليا يستغفر لكم رسول الله رسولك إلهي هينين دم بطاف ضلبه لووا ويجيديان رؤوسهم مدحيالكودا ورأيتم واد أركيسا يسدون حال أي جيسانيان والحال أي جيسانيان هم أيغو مستكبرون أي حق اسكرويهين سواء اسكمدويه calayhim dushooda astakfarta lahum dembi dhaaf u dalabtayaa am lam tastakfir lahum ama dembi dhaaf uma dalbinaa lan yakfir allaahu lahum allaah u dembi dhaafi mayo in allaaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qom alfaasiqiina daacada alle ka baxay hum munaafiqiintu aladiina waa kuwa yaquuluuna yidhaahda laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man cid korkeed cinda rasuulillaah rasuulka ilaahay agtiisa ku sugan xataa yanfaduu kee yanfaduu si ay u kala tagaan walxaal ayay sidaas yidhaahdaan lilaahi alle keligiis way u sugnaadeen khasaa'inu samaawaati waalardi ciharyaalka iyo dhulalyaalka qasnadahooda walaakina almunaafiqiina uurka gaallada laa yafqahuuna garan mayaan oo fahmi maayaan yaquuluuna waxay yidhaahdaan lain rajacnaa haddaan noqonno ilalmadiinati madiine ku laabanno layukhrijanna wuu bixinayaa oo bixinayaa oo bixinayaa alacazu kan sharafta badan minhaa magaalada madiinuu ka bixinaa aladalla kan dulliga badan welilaahi alle keligiis ayay u sugnaatay alcizatu sharafta iyo awoodda walirasuulihi rasuulkiisay u sugnaatay walilmu'miniina mu'miniintay u sugnaatay walaakina almunaafiqiina uurka gaallada laa yaclamuuna arrintaas ma oga waxaan ku soo jirnay tafsiirkii suurat lmunaafiquun sifaadda munaafiqiinta ayaa weli ku guda jirnaao laga hadlayaa allah wuxuu nooga warramayaa subxaanahu wa tacaala sifaadda ay leeyihiin munaafiqiinta aayaadkan waxay ku soo degeen sida adilada saxiixa ah ay ku sugan tahay cabdulaahi ibnu ubay ibnu salool oo ra-iisulmunaafiqiin ahaayo munaafiqiinta kuwa ugu waaweyn ama kan ugu weynba ahaa ama kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa kaas ayay ku soo degtay aayaadkan oo socda moxamed ibnu isxaaq siirada wuxuu ku wariyey dagaalkii uxud markii laga soo laabtay dagaalkii uxudna waxaad ogsoon tihiin sidaan insha allah waana noo imaan doonaahe markii loo baxay oo ciidan ilaa adugu kun gaaraya lagu baxay ayuu hal mara wuxuu la noqday cabdullaahi ibnu ubay ciidan gaaraya ilaa saddex boqol ayuu halkaas ula laabtay iyadoo loo jeedo uu halkaas kala baxay oo ka reebay jihaadka marka markii lasoo laabtay caadadiisan hore waxa u ahaad markii nabiga sal allahu calayh wasalama jimcada uu ku fadhiisto mimbarka uu istaagaa waa istaagi markuu istaago markii uu istaago ayuu wuxuu yidhaahdaa haadaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalama bayna adhurikum akramakum allahu bihi wacazakum fansuruuhu wacaziruuhu waasmacuu lahu waadiicuu wuxuu yidhaahdaa waa kanaan rasuulka ilaahay ilaahay baa idinku karaameeyey dhexdiinuu jooga ilaahay ayaa idinku karaameeyey dhexdiinuu jooga waxaad yeeshaan u gargaara rasuulkaas alle oo dhexdiinna alla keenay ciseeye xoojiya dhagaysta warkiisa adeeca xugunkiisa intaasuu dhihi jiro caado u leeyahy jumcad kasta saasuu yihahdaa ra-iisulmunaafiqiin maalinkii marka markii uxud laga soo laabtay oo wixii laog yahana uu sameeyey jumcadii ku xigtay marka nabigu fadhiistuu bood markaasu intii ku celi uu leey waa rasuulka alla alla nagu karaameeyey waa in loo gargaaraa waa in la xoojiyaa markuu saas u istaagay mar intii intuusan madhin markuu saas u istaagay ay muslimiinta maryanka udhigan yidhaheen fariiso cadow ilaahay ehel umatiid waxaasoo kale inaad ku hadasheen adiga baa gargaar nabi raba ehel umatiid waxaasoo kale naga fadhiiso mar alla markuu warkaas ku hadlay uu baxay isagoo dadka ka tillaabsanaya waa baxay oo hadlayoo leh waxaad mooddaa inaan ku hadlay shar waa istaagay ninkaas arrintiisaan xoojinayay markaasay faraxa ugu dhegdhegayaan isagoo lagu baxa markuu iridda maraya ayaa waxaa ka hor yimid rag ansaar ah oo albaabka masaajidka uga hor yimid rag ansaarta ah ayaa uga hor yimid masaajidka iriddiisa waxay dhahdeen maxaa kugu dhacay war inta istaagay anoo arrintiisa xoojinaya ayaa rag saxaabadiisa igu dhegeen farqaha marka waxaad mooddaa inaan shar ku hadlayo anigii markaasay yidhahdeen hoog ha kugu dhacee waxa wey arrintaas manaasib ma aheyde laabee nabiga u tag dembi dhaaf ha kuu dalba ilaahay ha kuu weydiiye marka sidaasay marka aayaadkaanu ay ku soo degeen markuu sidaas yidhi yidhi wallaahi inaanan doonayno dembi dhaaf inuu ii weydiiyo wallaahi inaanan rabinayo marka aayaadkan markaasay soo degeen axaadiis saxiixa ayayna ku sugan tahay inay aayaadkaanu sababahaas ku soo degeen waxayna ku soo degeen duulaankii la dhihi jiray ghaswatu lmuraysiic amase ghaswatu bani lmusdaliq waana isku mid muraysiic iyo ghaswatu bani musdaliq waa isku mid duulaankaasay ku soo degeen aayaadkaanu waxaa dhacdayna oo sababka uu ahaa laba wiil oo ansaarta iyo muhaajiriinta kale ah oo biyo ka dhaaninayay meelaha xoogaa isku dhacay markay xooga isku dhaceen ayaa mid dhawaaqay oo wuxuu yidhi yaa lal ansaar kii ansaariga ahaa war ansaar yaahey war soo baxa wixii ansaara dagaalaa jireen kii kalena wuxuu yidhi war yaa muhaajiriin hey nabigaa maqlay salawaatullaahi wasalaamu calayhi markaasuu nabigu wuxuu yidhi maa baalu daw dawati maa baalu dacwa aljaahiliya waa maxay arrintii jaahiliga ood soo celideen yaa reer hebelhy waa dhaqan jaahiliye dhaqan jaahili weeye yaa reer hebelhy ee waa maxay dacuuhaa fa inaha muntina ka taga waa qurun e saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam dhaqan jaahili weeye waa jaahili waxaa la idhahdaa islaamka dhaqankii ka horreeyey kufaarta gaaladii islaamka ka horreyday ayaa yaa reer hebelhy dhihi jirtay ee ka taga khalaas arrintiisaasay ku danta cabdullaahi ibnu ubayaa warkii gaaray oo la yidhi maanta meeshaana inta xoogaa laba dhallinyaraad isku dhaceen ayaa sidaasu dhacday markaasuu yidhi waqad facaluuhaa ma saasay yeeleen markaasaa la waa yeeleen markaasuu yidhi wallah lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal ilaahay baan ku dhaartay ee haddii aan madiine ku laabanno waxa weeye ninkaygaan casiiska ahoo sharafta badan inaan ka saarayo magaalada ninka dulliga badan waa nabi maxamed sala allahu alay wasalam ninka uu saas leeyahy weliba riwaayadaha kale waxay ku dareen inuu yidhi wallaahi maa maalunaa wa maaluhum wallaahi anigu hadda wax kale tusaale uma soo qaadan karo ilaa sida ninkii yidhi yaan ka dhigannahay sammin kalbaka ya'kuluka eygaaga cayili ha ku cune saasay maanta ka dhigan tahay markay yimaadeen ayaan waxa weeyaan soo dhowaynay guryihiinniibaad weliba inta saas ugu qal celiyey qoladii oo waxa weeyaan ansaarta la joogay uu yidhi guryihiinniyaad dajideen maalkiinniyaad la qaybsateen markaasay maanta waa kaasaa nagu soo annaga dagaal nala galeen soo ma ah marka haddaad mar hore hantidiina ka jooji lahaydeen waa naga kala tegi lahayd saasuu ku hadla nimankaas muhaajiriinta waxa weyn meelo kale u guuri lahayd waxaana dulligay waa idinka biilka ad biilaydaan iyo gacansiinta ad gacan siinaydaan saasuu ku hadla gaalkaasu marka arrintaasu marka markay dhacday nabiga sala allahu calayh wasalam cumar ibnulkhadaab waa loo sheegay waa la ogaaday cumar ibnulkhadaab ayaa waxa weeye wuxuu yidhi rasuulka allow munaafaqan aan qoorta ka gooyay aniga igu sii daa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dahu daa la diri maye waa ninka nabiga yidhi waa ninka dulliga badan fiiri kufrigiisu meeshuu ninkaas joogo la diri maayo daayi laa yataxadau nnaas ana muxamadan yaqtulu asxaabah dadku ku sheekaysamayaan muxamed saxaabadiisu laaya ilaa dadku waxa weeyaan waxaan waxaa loo yaqaan inuu saxaabadii ka mid yahay dadaa u yaqaan ilaa waa tawxiidsana masaajidkii kugula jiraa waxa weya waa kaasa jihaadkii maruu raaca marka dadaa u yaqaan marka maxay imaanaya sumcad xumo islaamka in loo fahmo oo dad badan islaamka ay uga cararaan yidhahdaan war waa wax dadkaba cunay xataa atbaacdiisii cunaya yuu badbaadi intaas darteed waxa weyn si sumcadda iyo loo ilaaliyo islaamka sidaasaa loo daayay shaydaankaas soo ma jeedin weliba xadiidkaas hore waxaa wariyey jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu tacaala canhu bukhaari iyo muslim intuba wuu ku sugan yahay bayhaqina dala'il nubuwa wuu ku wariyey xadiid kale oo zayd ibnu arqam u wariyey wuxuu yidhi marka hadalkaasu dhacaya zayd ibnu arqam saxaabigaasoo nin dhallinyaro ahaa joogay meesha oo maqlayey marka inta soo arduu nabiga u sheegay sala allahu calayh wasalam markuu nabigii u sheegay uu cabdullaahina maqlay in nabiga loo sheegay inta soo arduu dhaarki uu xaf kaga siiyey uu yidhi ma dhihin waxna kama jiran way igu been abuurana markaasaa wuxuu ninkiin waa nin odayaho de magac leh oo beesha waxa weeyaan u weyn oo xataa nabiga sal اlahu calayه wasalam markuu imaanayey waxa weeyaan magaalada madiine carabtii degeneeda ows iyo khasraj ayaa taaj u samaynayay taajkii yaaba la tolayay madaxa loo saari lahaa inuu boqor u noqdo ayaga dhan waxa uu islaamnimada u diiday oo islaamka ula colaytamayana wuxuu dareemayey nabiga salى اlahu alay waslm mulkigiisa inuu la wareegay waxa is-iimaanba qalbigiisa u geli diiday taasay ahayd wuxuu dareemayey mulki u soo diyaar ahaa inuu nabigu kala wareegay sal اlahu alay waslm welidaa saas daraaddeeda mulki doonka waxa weeyaan qofka diintiisa sida uu u baabiyo wax u baabi'i kara ma jiro de adiika xadiidka nabigana waa taqaana nabiga sala allahu calayh wasalam inuu yidhi maa di'baani jaa'icaani ursila calaa hanamin biafsadan lahaa min xirsi اlmar'i cala almaali wa sharafi lidiini lama uubato oo la gaajeeyey oo kadib ari lagu soo daayey arigaas kama baabi'o oga qofka hadduu yidhaahdo maal raadi ama sharaf raadi siday diintiisa u baabi'iyaan qofkan waxa weeyaan mar hadduu is yidhahdo mansab raadi ama maal raadi waxa weeyaan diintiisa sida uubatadu ariga u cunto ka daranay cunaya ninkaas iimaanku saasuu la geli diiday soo ma jeedin marka dhaaruu xakaf kaga siiyo waa dhaartay inuusan waxa weyan hadalkaas dhihin markaasaa xataa wiilkii yaraa oo saxaabiga ahay jaliilka ahaa ayaa waxa weeye waxaa eedeeyey tolkii oo la yidhi waa miya saada kuuga adiga maxaa arrintaan ku dhex galshaan dii odagan hadda waxaas xataa ku hadlay maa iska aamusta wiilkii wuxuu yidhi waan tegey meelaan seexday yidhi anu aad u murugaysan ilaa isagu waa dhaartay mar kaleeta lama hayo waxa weyn tolki way eedaynayaan waxay leeyiin maxaa rasuulka alla waxaa dhici karta inuu wiilku xoogaa ismoodsiiyoon hadalku saas ahayn oon odagu sidaa dhihin ayaa dhici karta khalaas anoo wuxuu yidhi murugaysana meel jiifaa nabigu ii soo cidiray sala allahu calayh wasalam markaasu wuxuu yidhi ilaahii weynaayaa cudurdaarkaagii soo dejiyey allaana kuu rumeeyey hadalkaagii waxaana soo degay hadalkan hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illahi hadalkaas allaah ayaa soo degey qowlkaas alle ayaa soo degay ilaa waxa weyn laga gaaro lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal bukhaari ayaa wariyey taasuna waxay ku tusaydaa in waxa weeyaan suuraddan suuratu lmunaafiqiin ay tahay suura madaniya taasay ku tusaydaa nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi maamul wanaaggiisa cajiibka ah waxaa ka mid ah markii arrintii uu yidhi oo xoogaa inta labada wiil xoogaa isku dhaceen uu xoogaa arrintii inay cabsi iyo xoogaa warkii lasii wadwado ninkan shayddaankaana warkii uu kiciyey si aan arrintaas wakti loogu helin maalin weyn wakti uusan guuri jirin uu yidhi ciidanka rara markaasaa la rara maantii o dhanaa la socdaa cagta loo dhigi maa mar salaad iyo un la tukanaya maahane habeenkii oo dhan uu ugu jiiday dhaawi subaxdii markii qoraxdu kululaatay oo la bislaaday uu meel ku dejiyey usayd ibnu xudayra u yimid rasuulka alle wuxu waqtigan maadan guuri jirin maxaa dhacay waqti la yaab la weeye markaasuu yidhi miyaadan maqal waxa saaxiibkaa ku hadla cabdullahi ibnu ubay waa u sheegay rasuulka alla iskaga dhimriyu yidhi waxaan cuqdadu qabaa markaad noo imaahayday ninkan waxaan u taraynay taajkii madaxa loo saari lahaa marka cuqdadu qaba wuxuu aaminsan inaad mulkii ka siibatay marka iskaga dhimi khalaas barqadii dambe ka qoraxda kululaatay uu meel kaga daadiy markaasaa qof qof la hadla iyo yaa reer hebel waa dhamaatay qofa meel ku dhac khalaas saasayna ku dantay nabi maxamed siyaasad wanaagiisi ayay ka mid ahayd salawaatu ullahi wasalaamu alayh waidaa qiila haddii la yidhaahdo lahum munaafiqiinta tacaalow kaalaya yastakfir lakum dembi dhaafa inin weydiiye rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam lawow way laabaan ru'uusahum madaxyaalkooday laabaan wa ra'aytum waad arkaysaa yasuduuna xaalo ay jeesanayaan sada oo naga xala soo sheegnay laba macnay ku timaadaa sada ayadoo mucaddaa xalaan ku soo marnay fasaduu ay fasadu naasa dadkay ka jeediyeen can sabiililah marna iyadoo laazima waa midaan hadda dul marayno tan marna mucadda lagama dhigi karo waa laazim yasuduuna xaalo ay jeesanayaan wal xaal ayay jeesanayaan hum ayagu mustakbiruuna ay xaqa iskala weyn iyo nabiga inay u tagaan ayagoo iskala weyn ilaah wuxuu idhi subxaana sawaaun calayhim sawaaun waxaa isku mid ah calayhim munaafiqiinta korkooda astakfarta lahum dembi dhaaf u dalabtaya am lam tastakfir lahum dembi dhaaf uma dalbinaa lan yakfir allaahu lahum ilaahay u dembi dhaafmayo macnaha istikfaaruka wa cadamuhu sawa wey inaad u dembi dhaaf dalabto iyo in kale waa isku mid alla u dhaafima aayaddan waxay caddaynaysaa oo fasiraydaa aayadda suuratu tawba in tastakfir lahum sabciina mara falan yakfir allahu lahum aayaddaas ilaah wuxuu yidhi toddobaatan goor haddaad ku celido oo dembi dhaaf ilaahay u weydiido waxa weyn alla u dembi dhaafima marka waxaa suurtagal ah in la yidhaha waxaa laga fahmaa hadduu toddobaatan ka badiyo in loo dembi dhaafaa mafhuumkii oo waxa wey laga fahmi lahaa aayadaanaa soo afjartoo tiri toddobaatan iyo ka yari ka weyn midna loogu dembi dhaafmo aayadaanaa caddayday marka waayna ka dambeyday waxa weya waxayna caddayday inaan sinaba loogu dembi dhaafay sinaba ama toddobaatan haw dembi dhaaf dalbo ama ka badan haw dembi dhaaf dalbo nabiga sala allahu calayh wasalam ila wuxuu ihi subxaana ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoom qoomka alfaasiqiina daacada ilaahay ka baxay aayaddan ilahay wuxuu leeyahay dadka faasiqiinta ilaahay ma hanuuniyo dee dad badan oo faasiqiina inay hanuuneenna waa la ogi dad badan oo faasiqiin oo dee kufaartaas soo islaami jirtay foosaqa ka weyn ma jirto mu'miniinta ilaahay muxuu ku yidhi kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum war saasoo kalead u ahaa jirteen marka hore idinkaba waad luusanayd oo gaalad ahaydeen ilaaha gallad iyo amaan in golo waa soo islaamteen soo ma jeedin qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfir lahum maa qad salaf gaalada waxaad ku tidhaa hadday ka joogaan waxoodii hore ka haraan waa loo dhaafaa wixii hormaray marka gaala waa soo islaamta waana laga aqbalaa faasiqiinta aayaddaanna waxay leedahay ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qowmka alfaasiqiina faasiqiinta ilaahay ma hanuuniyo see loo jamcina maxamedulamiinu shinqiidi ayaa ku jamciyey waxa weeyaan kitaabkiisa faa'iidada badan dafcu ihaami alidraab can aayi lkitaab laba qowlayna mufasiriintu ka leeyihin sida loo jamciyo qowl wuxuu yahay in la yidhaahdo aayaddan waa caamun yubaadu bihi alkhusuus inkastoo asagu ka cabiraya caamun makhsuusun waa caam laakiin waa la khasisay faasiqiintu waa badan yihiinoo waxaa loola jeedaa kuwa ashiqada ah ee shaqiyaalka oo ilaahay agtiisa ay uga qoran tahay inay shaqinimo ku dhintaan aayaddu taasay ka hadlayda dadka markay cindallaahi shaqinimo u qoran tahay dadkaas alla ma hanuuniyo kuwaasi aayadda faasiq o dhan ha ka hadasho laakiin waa caamun yuraadu bihi lkhusuus amase caamun maksuus waaba caam la khasisayoo waxaa khasisaya aayaadka kale ee tusaya in daalimiin iyo faasiqiin ilaahay ay hanuuniyo oo marka aayaddan aan waxaa lagu fasirayaa waa kuwa ilaahay agtiisa ay uga qorantay inay ashiqa yihiin taas waa jamci in lagu jamciyo waa wej wejka labaad waana wejkaasaana xoogaa ka fudude waa in la yidhaahdo inta ay fisqiga ku sugan yihiin wey maa kaanuu faasiqiin wey alla ma hanuuniyo qofka intuu fisqiga ku sugan yahay marka alla qofka hanuuniya waa inuu fisqiga ka haraa fisqigii waa inuu ka haraa labadaas wejaa lagu jamciya ilah wuxuu ihi subxaana hum munaafiqiintu aladiina waa kuwa yaquuluuna yidhaahda laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man cid korkood cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa ku sugan xataa yanfaduu xataadu laba macno ay ku leedahay carabiga mar waxay faa'ideedaa waxa la ydhaha haaya xataa yanfaquu xataa yanfaduu ilaa ay ka kala tegayaan waa macno iyo tacliiliya bimacnaa key laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man cid korkeed ha nafaqaynina cinda rasuulilaahi rasuulka alla agtiisa ku sugan xataa yanfaduu si ay u kala tagaan nafaqada uga daaye macnahaasaana saxiixa oo dambe maxaa yeelay ilaa ay ka kala tagaan ha nafaqaynina waxaa laga fahmaa markay kala tagaan nafaqeey haddee saasna ujeeddadiisu maaha hadii la nafaqey waa soo laabayan haddana asagu wuxuu rabaa inuu cirib gooyo meesha muslim ku kala haro oo muslimku kala tago oo muhaajiriintu inta tagaan waxa weeyaan hadde khalaas haddii muhaajiriintu tagaan nabigaa muhaajiriintii ka mid a salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka yaa dambo diin waday marka waxa weeye bimacnaa tacliiliya tan ka dhigaysa labada macnaba iyadoo carabi ahaan ugu bannaan laakiin macnaha halkan u manaasibka waa kaas ugu fiican taas marka fiiri waa maxay waxa cabdullaahi ibnu ubay ibnu salal uu ka shaqayna talada uu soo jeedaa waa maxay waa cunaqabatayn maxay kaloo ta soo cunaqabatayn ma nabiga iyo saxaabadiisa cunaqabateeya soo ma ya taas marka maxay kuu caddaynaysaa cunaqabataynta in layskula dagaalamo inaysan ahayn dhaqan cusub oo gaalada hadda casrigaanu aysan bilaabin ee ay tahay waktigaas xataa cunaqabataynta waa lagu dagaalami jiro oo dagaalka ugu weliba waxa weeyaan duruuqda ugu qatarsanay ka mid in waxa weeyaan qoomka markaas dagaalkooda ka dhexeeya laga jaro dhaqaalaha maxaa yeelay dhaqaalo la-aan dadku ma noolaa karaan banu aadanka ilahay uguma talagelin sida malaa'igta iyagoo xunin iska noolaadaan bani aadanka cunta inay cunaana loogu talagalay soo maa marka waxa weya wuxuu leeyahay dhaqaalaha ka jara ilaha dhaqaalaha laga jaro kufaarta marka hadeerana tii u weeye waxay wadaan wax kale may wadaan waxaad aragtaan fiiri ilaa waxa weeyaan muddooyinka weliba ugu dambeeyey meel kasta fiiri waxaa yaacaan hay-ada krishtan waxaa lagu leeyahay beledkan waa hal gobol gobol soomaaliya ka mid a waxaa la leeyahay saas hay-ado badan ma joogaano boqol iyo labaatan iyo shan hay-adood oo krishtanha joogta oo la boqol iyo labaatan magac leh oo kulligoodna waxbaan baxayna laakiin hay-a waaxidba muslim sheegata ma imaan karto u fiirsa waa waa ku isku dayey wakti waktiyaalka ka mido anta hay-ada muslim inay yaacaano bal agoon waxa la siiyo bal muslimkan qaxootiga waxa la siiyo hal mar ha la cirib gooyo soo ma jeedo oo la yidhi see isku kaalmay karta yaa inin fasax yaa inin diray balaayo iyo shar iyo argaxisaad wadaan soo ma jeedo khalaas sidee looga taqluso meel kasta laakiin hay-adaha sabafarka iska da inay meel waxa weeyaan dhibka jira sameeyaane waxay diyaar u yihiin inay xerya sameeyaan ee meel nabadgelya colaadda ka shidaan xeryihii mar horaa la diyaariyey gobolkan nabadgelyadaha loogu diyaariyey khalaas markii meel kasta oo muslim jooga in sharta laga shido xeryahana laga diyaariyo kiniisadaha agtooda ee la yidhaha soo dhowaada waa kana ummadda banu aadamnimada hala ilaaliyo iyo insaaniyadda soo ma jeed soo ma jeed marka waan ayada laftirkeeda wadan alla wadankii qaadadiida dimuqraadiyadda iyo amarka kufaartana in la yidhaahdo waxa weeyaan qaramada midoobea loo samaysta loo diyaariyey had ha ka fariisteen khalaas wax kale yaan lagu samey cunaqabatayn soo rog khalaas wadankaasaa la cunaqabatay ee wadamadii carbeeda ugu qanisanaa dadkooda la yidhahdo marka kiniisadaha wax looga soo shaxaado ee waxa weeyaan uu si sariixa gaalka qaybina u yidhaahdo waxa weeyaan raashinka aan wado ciisa idiin soo dhiiba waa wadan carbeed wuxuu dhex taagan yahay gaalkaas oo kuwii ugu qanisanaa ka mid a ha la cunaqabateeyo ha la burburiyo kadibna kiniisadaha looga yeeyo soo ma jeedo marka waa un dariiqii cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo waxa weeyaan un weeye dariiq cusub ma laakiin ilah wuxuu idhi subxaana welilah allah walxaal ayay sidaas uu leeyihiin munaafiqiintu lilaahi alle keligiis ay u sugnaadeen khazaa'inu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhularyaalka qasnadahooda walaakina almunaafiqiina uurka gaaladu laa yafqahuuna fahmi maayaan uurka gaaladu waxay moodaan dadkan muslimka ah haddii la cunaqabatay inay u dhammaatay diintooda ma garanayaan diinta allaaleh ma garanayaan qasnadaha samada iyo kuwa dhulkaba allaaleh oo dadkaan hadday alla adeecaan allah dheefinaya ma gartaan ma oga ilahay cirkuu furaya roobu keeni beeraha ilaahay usoo dhalinaya barakaadkoodaa ku filnaanaya welidaa saas daraaddeed muslimiintu waa inay diintoodana ku toosnaadaan ilaahayna ay tala saartaan ayna xamaashaan oo iyagu beerahooda iyo xoolahooda ayagoon diintooda uga mashquulin ay waxa weyan wax ka soo saartaan oo aysan isku hadlayn cadowga alleh ilaa cadowga alleh wadduu maa canitum qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayana lakum laayaati in kuntum tacqiluun soo ma jeedin dhibkiinay jecel yihin ilahay leeyi laa yaaluunakuma khabaalan wadduu maa canitum wax fasaad ah hadday colaad tahay hadday fakri tahay hadday balaayo tahay wax dhibaataa oo ay idiin keeni karaan ka gaabi maayaan kufaar soo ma jeed marka muuminku waa inuu yaqaan macnahaas oo ilaahiisa inta tala saarto uusan marnaba isku halayn oo uusan ku tiirsan cadowga allah yaquuluuna waxay leeyihiin munaafiqiintu lain rajacnaa haddaan laabanno ila almadiinati madiina haddaan u laabanno layukhrijanna wuu bixinayaa oo bixinayaa oo bixinayaa alacazu midka sharafta badan minhaa magaalada ayuu ka bixinayaa aladalla midka dulliga badan magaalada midka dulliga badan uu ka saaraya midka sharafta badan asagaa iskula jeeda midka dulliga badanna nabi maxamed ula jeedaa salawaatulahi wasalaamu calayh usayd ibnu khudayr wuxuu ku yidhi markuu yidhi nabigu miyaadan maqal saaxiibkaa wuxuu yidhi muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi rasuulo waxaad ogaataa casiisku waa adiga daliilkuna waa asaga sidaas weeye saasuu ku yidhi midka casiiska nabigo adiga wey casiis asagaa nabi maxamed ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh daliil dullaysanna asaga ahaa asagaa ahaa ilah wuxuu yidhi subxaana welilah alla keligiisa in sugnaatay alcizatu maba yaaba cid kale wadaan allaaba sheegaayo cizaduu nabigu leeyahay soo ma jeedin munaafiq ma leh ilah wuxuu yidhi subxaana welilah alla keligiisay u sugnaatay alcizatu sharafta iyo awoodda welirasuuli rasuulkiisaa sharaf u sugnaatay welilmu'miniina mu'miniintay u sugnaatay say allay ku xidhan yihiin walaakina almunaafiqiina uurka gaalladu laa yaclamuuna ma oga oo waxay moodaan haddaan kufaarta lagu xidhnin inaan wax cizaa iyo wax nolol ah iyo wax dhaqaala iyo wax sharafa midna aysan jirin yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tulhikum yaysan idin mashquulin amwaalukum maalyaalkiinna walaa awlaadukum carruurtiinnuna yay idin mashquulin can dikri illaah ilaahay xuskiisa yaysan idinka mashquulin waman yafcal qofka sameeya daalika arrinkaas laga reebay oo ah inuu ka mashquulo dikriga alle fa ulaa'ika dadka sidaa sameeyey hum ayaga alkhaasiruuna khasaare waanfiquu bixiya mimaa shay wax ka mid ah rasaqnaakum aan idinku dheefinay min qabli an ya'tiya intuusan imaan ka hor min qabli an ya'tiya intuusan imaanin bixiya axadakum qof idinka mid ah almowtu geeridu intaysan u imaan oo fa yaquula uusan dhihin rabbi rabbigaygiyo lowlaa akhartani maadib ii dhigtid ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajarkaasoo qariibin dhow oo fa asadaqa markaas aan wax la baxo wa akun wa in akhartanii dib haddaad ii dhigto akun waxaan ka mid noqonaa min asaalixiina dadka warwanaagsan ayaan ka mid noqonaa walan yu'akhir allaahu alla dib u dhigi maa nafsa nafna idaa jaa'a markuu yimaado ajaluuhaa muddadeeda wallaahu alle khabiirun waa mid xog ogaal u ah bimaa tacmaluuna waxaad samaynayda allah subxaana wa tacaala wuxuu mu'miniinta amrayaa inay dikrigiisa badiyaan salaadii dikrigii kale waxa weeyaan qur-aankii diinkii barashadiisa cibaadaadkii ku dhaqmidii oo diinkii alle barashadiisii iyo ku dhaqmidiisu aysan looga mashquulin ilaa diinkan alle inaad barato oo aad ku dhaqantood alle ku caabudaa waa wixii laguu abuuray shaygii laguu abuuray waa inaysan kaa mashquulin maalkaaga iyo carruurtaada waa inaysan kaa mashquulin waa inaysan kaa mashquulin qofka fiiri sida xoolihii u nool qof dhan oo waxaa jira sida xoolihii u nool waa tagaa subaxdii waa maanta adduunyadaas eriya waa waa sod waa sod waa sod waa sod habeenkiina waa dhaca kitaabka ilaahay min bidaayati ilaa nihaayati diintii nabiga lala soo diray xaa ka mid hadii layra ma yaqaano wax wara oo uu ka hayo male wax wara oo uu diinka leh ku dhaqmidu goormay timaadaa horta ku dhaqmid waxay timaadaa qofku markuu diintii nabiga wax ka ogaado ogow ku dhaqan caqiidadii ogow ku dhaqan camalkii kalena ogow ku dhaqan saasay imaan kartaa laakiin haddaadanba diintii nabigaba war ka hayn salawaatullahi wasalaamu calayh aawey bis hadduu cuntadii soo helo waa farxad hadduu soo waayena waa waa murugo noloshiisu waa intaas waktiyuu jiifo iyo waktiyuu adduunye eryaayo hadda intaas xooluhu waa leeyihiino waktina nololay raadsadaan waktina waa sexdaan xaad uga duwanta marka waxaad uga duwan tahay adiga mukalafaad tahay ku badbaadi maydo laakiin xooluhu dembi ma leh maxaa yaele ayaga mukalafiin ma taasaad ku wala duwantihi marka ayaga dembi male ilaahayba ma kalifo soo ma jeed marka sidoodaad u noolaana lagaa yeelima yaa lagaa yeeli mayo diinta alle barashadeeda ku dhaqmideeda yaysan kaa mashquulin saacadda salaada ilaahay la addimo waxa weeyaan haddaad istiraado dhaqaala sii raadi oo salaadii uga mashquulsho dee ayadan dadka ay la hadlayda maadan ka mid ahan adiga kulligii diinka o dhan kudhaqmidiisana waa saas salaadda waa miaal aan usoo qaadanay ilahi wuxuu yidhi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno laa tulhikum yaysan idin mashquulin amwaalukum maalyaalkiinna walaa awlaadukum carruurtiinna can dikri illaah ilaahay xusidiisa iyo idinka mashquulin masderun mudaafun ilaa mafcuuli ilaahay xusida la xusayo yo idinka mashquulin saas wey xusidii alle aad xusi lahaydeen oo waxa weeyaan cibaadadii ah yo idinka mashquulin wey masdarun mudaafun ilaa mafcuulin waman yafcal qofka sameeya daalika shuqligaas oo uga mashquula waxa weeye dikrigii alle caruurtiisa iyo maalkiisa fa ulaa'ika kuwaas humul khaasiruun waa dadka khasaaray dadka tacabkood ba'ay ee qiyaamo qis khasaaray ee carruurtoodii iyo maalkoodii khasaaro kaliya ka faa'iiday waa kuwaas allah subxaana wa tacaala wuxuu mu'miniinta amrayaa inay waxa ay haystaan wax ka bixiyaan in mu'miniintu waxa weeye dhaqan gaaloo kale mala gaal qof mid walba ha isku tashado naftiisa maaha saas muminiintu muminiintu waa dad naftu ka dhaxaydo waa dad isku mid ah waa dad iskacan qabta waa dad isku imtixaananoo qofka wax la siiyey uu garanayo ilahay inuu imtixaanay oo kuwa kale ku imtixaanay kan wax hoogaa faqriga lagu sallidayna ilahay waa imtixaanay bal inuu sabri in argabaxo marka dad isgacan qabta oo qofo qof wax siinayo ay weeye taasna waxaad dareemi kartaa qur-aanku qaabku u hadlayo suurad aad akrido iyo maqradaad akrido iyo darsigaad akrido war wax bixiya war dadka qiyaamaha rumaysana daatiin wax bixiya saasuu qur-aanku u hadla so uma jeedin marka mu'miniin haddaan nahay oo ilaahay rumaysan waa inaan qaabkan qur-aanku u hadlayo u noolaano dad waxa weeyaan wax iska qayba oo waxooda wax ka qayba oo masaakiinta u diyaariya oo dadka baahan u diyaariya oo qaraabada u diyaariya oo agoomaha daryeela noocaas inaan noqono wey taasuna waxa weeyaan ilaahay waa noogu naxariisan raxmadda alle allena waa noogu gargaari allana waa noogu gargaari cadowgan waa nooga gargaari ilaahayna waa noogu naxariisan subxaana wa tacaala nabigeena yidhi sala allahu alay wasalam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum oo miyaa laydinku risaaqa ama cadowga laydinkaga gargaaraa ilaa ducafada aad gacan siinaydaan maahan ya ya wax kale nabiga sala allahu alay wasalam laba nin oo wada dhalatay nin waxa weeyaan diintaasu bartaag waa ku mashquulsan yahay midna waxa weeyaan waa shaqeeya midkii shaqaynaya soo dacweeyey rasuulka alla wuxu uhi ninkaan hayla shaqayso gawsaha la iska keensana diinkan ku mashquulsan uu leey nabiga sala allahu alay waslam sababtiisa in lagugu risaaqaa dhacdu yidhi ka leh soo ma jeed marka waxa weeye mu'miniinta waxaa la rabaa qofka muuminkaa wixiisa waxna inuu isagu ka intifaaco waxna uu ka bixiyo وأنفقوا بحية مما شيء وحكمت آه رزقناكم أن نكو رزقني لكن قرما قاطيال هذا وضع نقطة وضع معنققين ونحريس عن لهين قف والبعض أن قفتك الإسكري عد قوصو أبي كبير رونتها وحويا قارنا عن قحنه وحويا خلاص كنيسة لا يسوى دويني مركا مركا أنك قف والبعض أنت أكون نبي سمالك كشبته تدك كلان عن قحنه oo ay kaniisadaha lagu shubo oo isaas ku gaaroobaan bal inteenii waxaysatee ma malaynasaa isgu badbaadayo ilahay marka la hortago n annagu ilah dembi ma gelin wax dembiya ma gelin ummadaanoo dhan marka gaaloobay oo kaniisadaha looga yeerayo ya oo habraha soorooyinka ay dhex wareegayeen halkan waa jiran war halkaan halla qaado ay leeda waa habar soorada ka warka adigoo muslima masjidka kuula jirana wax weyn wax aad u tarayna iyo wax aad ugu ogtay midna lama arko agtaaduu ku baktina markaasuu carar ah soo ma jeedi marka ma isleemahay taas waa lagu badbaadaa wax su-aalo ka imaamayso allahuma mustacaan marka masaakiintaan sidaa waa inaan u dhaanno ilahi wuxuu yidhi subxaana waanfiquu mu'miniinoo wax ka bixiya mimaa shay wax ka mid a maalkooda bixi laguma le war kunkaad haysato bar bixi waanfiquu bixiya mimaa shay wax ka mid ah rasaqnaakum aan idinku risaaqnay min qabli an ya'tiya inta uusan imaan ka hor axadakum qof idinka mid ah almowtu geeridu intaysan u imaan oo fa yaquula uusan dhihin inta uusan dhihin qof idinka mid ah waxa weyn faadu waa cadaf marka waxa weeyaan an yaatiya kugu macno noqoy marka fa yaquula intuusan dhihinaad leeda rabbi rabbigaygiyo lowlaa akhartanii maa dib i dhigti ilaahay maa dib i dhigti qof kasta oo waxa weeyaan taqsiir sameeyey oo xaqa ka gaabiyey mar alla marka mawdku u yimaadou jeclaana in dib loo dhigo fiiri waxaa dhacda inuu labaatan sano noolaa oo intaas uusan ka faa'iidaysan markaasuu leey dib i dhig walow daqiiqadaba alla ka dhigay aan ka faa'idaystay waxaa dhacday inuu afartan sano noolaa waxaa dhacday inuu konton sano noolaa ka war waxaa dhacday inuuba boqol sano noolaa boqolkii waa dayacay markaasuu leeya saacadan saacad halaysiiyo aan ka faa'idaysto laakiin dibdhig ma jiro waqtigaagii adaa dayacay soo ma jeedi qof kasta oo xaqa ka gaabiya shanlaayay ilaa wuxuu ihi subxaana low wuxuu dhihi oo fa yaquula rabbi fa yaquula intuusan dhihin wax weyn maalka wax ka bixiya rabbi rabbigaygiyo lowlaa akhartanii maa dib ii dhigti ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajarkaasoo qariibin dhow oo fa asadaqa aan wax la baxo oo maalkii aan ku dhegana maanta wax inuusan taraynaan ogaadaye waxa weeyaan wax tarkiisu waa in la bixiyee inaan la baxo wa akun waa jasmisanta maxaa lagu jasmiyey waxa weeyaan jawaab shardi weeye shardi maxduufa ayaa loo soo qadarin wa in akhartanii allow haddaad idib dhigto akun waxaan ka mid noqonaa min asaalixiina kuwa wan wanaagsan walan yuakhir allaahu alla dibdhigi ma catow wey iyo calaacal aan waxba tarayn walan yuakhir allaahu ilaahay dib u dhigi maa nafsa nafna idaa jaa'a mar hadduu yimaado ajaluhaa muddadeeda wallaahu alle khabiirun waa mid xog ogaal u ah oo qoon badan bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan